bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka talada dhakhtarka
marna waa daruuri laacdiyo roobkuu doosoo bixiye doogo la dadaala mooye sahal uma degi karo mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka talada dhakhtarka waxa uu ka mid yahay barnaamijyada toddobaadlayaasha ah ee idaacadda himilo aad ka dhegaysataan toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa dhegeystayaal oo aanu kusoo qaadanaynaa xanuunka qaaxada oo ah xanuun si fudud u faafi kara waxaa barnaamijkeenna ku eegi doonnaa waxa uu yahay cudurkan astaamaha lagu garto culeysyada uu xambaarsan yahay cidda u nugul iyo dawada lagu dabiibo waxaa igala qaybgeli doonaa oo toddobaadkan martin oo ah dhegeystayaal doctor cali ciise cali oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guuda dhegeystayaasha qayb ayay ka yihiin barnaamijka oo weydiimaha ay qabaan ee la xiriira mawduuca toddobaadkan waxay nagula soo wadaagi karaan wicitaan ama fariin qaybaha dambe ee barnaamijka iyaga oo ku soo hagaajinaya taleefanada idaacadda ee kala duwan dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabanaya qaalid qaluudi anigoo mahada ayaa dhegeystayaal barnaamijka talada dhakhtarka idinla socodsiinaya ee mar kale soo dhowaada iyo roobkuu doosoo bixiye doogo la dadaala mooye sahal uma degi karo daryeelka caafimaadka asaasigu waa dan waa daabad lagu gaadho meeshii la doonaye
waa hagaag dhegeystayaal waxaan sii gudagalaynaa barnaamijka talada dhakhtarka oo toddobaadkan aynu ku eegeyno cudurka qaaxada ama tiibishada oo ah cudur si fudud u faafi karaa waxaa marti noogu ah sidaan barnaamijka hordhiciisa idinkugu sheegnay dhegeystayaal doctor cali ciise cali oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guuda marka ugu horeysa bal aan doctoorka kusoo dhawaya barnaamijka doctor cali inagoo wakhtiga qaaliga kaaga mahadcelinayna kusoo dhawo barnaamijka talada dhakhtarka idaacadda himilo maasha allah bismillaah Een, waa mahadsan tahay mahad waana dhowahay waa mahadsan tahay doctor cali haddaanu ku horeyno cudurkan qaaxada ee, si guud dulmar haddaad uga samayn karto waxa uu yahay iyo astaamaha lagu gartaba Een, cudurkan qaaxada ama waxaa loo yaqaano tuberculosis ama waxaa loo yaqaana magacyo kale oo synonymous ah oo asaga lamidaa jiro oo la yidhaahdo thysiska pulmonalis waxaa kaloo loo yaqaana consumption maandaa weight loss badan uu jiri doono cudurkan een, waa cudur infection uu sababay waxaa keena bacteria leedaha mycobacterium tuberculosis isagu een, meelo badan uu ku dhacaa laakiin siddeetan boqolkiiba wuxuu ku dhacaa sanbabada waa cudur la daaweyn karo waa infection sababay Een, dunida markaan fiirinana saddex meelood meel ayaa la ildaran cudurkan qaaxada ama t b-da Een, markaan fiirino een, 2.5 million ayaa u dhimata annually ama yearly sanadiiba Een, si haddii loo fiiriyo waa cudur maaragtay preventable ah laga hortegi karo la iska ilaalin karo laakiin mar haddii uu dhaco cudurka waxaa laga yaabaa saameyn dhibaatooyin badan inuu u geysto unugyo badan oo habdhiska jirka qeybaha kala duwan ah keliya maahan sambabada maandaa uu sababaayo siddeetan boqolkiiba sambabada laakiin waxaa laga yaabaa qeybaha kale ee jirka inuu gaaro labaatan boqolkiiba markaan fiirino calaamadaha cudurkani een, qaaxada ama t b-da een, waxaa jirto criteria yar oo maaragtay lagu ogaan karo calaamadaha waxaa ka mid ah een, qandho laba isbuuc wixii ka badana waxaa kaloo lagu arki karaa bukaanka qofaac qofaacaas marmarka qaar waxaa soo raaci kara dhiig yar oo laba isbuuc wixii ka badana waxaa kale oo aad arki kartaa maxaa la yihahday dhidid habeenkii ah iyo jirka uu baabao oo maaragtay culayska jirka miisaanka jirka hoos u dhaco calaamadahaas ayaa ugu waaweyn oo lagu arki karaa Een, intaas haddaad aragto laba isbuuc gudahood waa aad iyo aad maaragtay muhiim u ah in qofkaasi uu xaaladiisa caafimaad uu la socdo isbitaal uu tago keliya maahan inay t b noqon karto way noqon kartaa cudurro kaleet waa ka hadli doonaa cudurrada kale oo isaga u dhigma ama lamid ah oo lagu qaldi karo laakiin calaamadahaasi waa main maaragtay tikiska ugu muhiimsan oo lagu ogaan karo cudurka t b-da uu leeyahay waaye Een, constitutional symptoms ama specific non specific symptoms kalena waa jiri karaan sida tabardarri guud maaragtay waxaas oo dhan ay just pain oo kaleet waa jiri karaa Een, intaas ayaa maaragtay ugu muhiimsan markaa fiiriso cudurka qaabka uu faafayo iyo ama jirka uu soo galayo badanaa asaga waxaa waa cudurada la yirahdo mid kamid a cudurada airborne diseaseka waaye oo hawada laisku qaadsiiyo sida qofka t p da qabo een haddii uu qufuco kaleeto ama hindhiso maaragtay drobletiskaas qofka kasoo baxaayo waxaa laga yaabaa in haddii aa u dhowdahay ama contact aa la samaysid qof t b qabo inaad maaragtay qaadi kartid adigana een waa very important in qofka t b da qabo sometimes ay muhiim u tahay in isolation loo sameeyo een laakiin waa lala tacaamuli karaa waa lala hadli karaa maaragtay een micnaheedu ma ahan tan in qofka la- oo la takooro ma ahan sida dhici jirta hadda een laakiin waxa weeyaan qofka in la iska ilaaliyo ilaa xad maaragtay isaga naftarkiisa markuu qunfacayo ama mindhisaayo in gacanta uu afka saaro oo kaleeto ama mara yar ku qabto sida uu uga ilaaliyo maadaama trombletiskaas oo kasoo baxayo qofka uu hawada uu soo raacinayo lagu qiyaaso afartan kun marka wax sahlan ma ahan afartan kun oo droblet oo hawada soo galay aa qofkaas aa u dhowdahay contactiga aa la sameysay aa laga yaabaa in cudurkii mid kamid mid kastoo afartankaas kun oo droblet ama basilis ka mid ah in ay aa qaadin waana fududahay waana u nugushahay maaragtay calaamadaasna waa lagu gartaa marka marka qofka uu qaado t b da uu qofka uu uu soo qaado droblitskaasi uu soo gaaran qofkii ama particleskaasi ay soo galaan sanbabadiisa waxay degaan meel la yidhaahdo alveolar air sacs qayb oo hawada maaragtay lagu nadiifiyo iyo oxygenka iyo maaragtay nitrogeniska lagu nadiifiyo oo markii aan ka hadlayno circulationka qaybtiisa dambe iyo wadnaha Een, systemka circulationka Een, pulmonary circulationka markii samabada waxaa la keenaa alveolaha qaybtaas ayaa la keenaa dhiigga oo kasoo baxay rightka wadnaha qaybtiisa midig waxaa la keenaa samabada samabada qaybtaas alveolahas ayay maaragtay particleski t b da ay ku dhacayaan marka marka ay ku dhacaan meeshaas ayuu isku badinayaa oo ku tarmayaa waqti badan ayuu meeshaas ku jirayaa Een, waxaa xigi doona een, marka uu bato in unugyada difaaca jirkii waxaan jirka ma kasi jirin ay ayaga soo weeraraan ee dhahaan waxaan jirka soo galay oo nagu cusub maxay yihiin unugyada difaaca jirka qeybaha kala duwan ayaa soo weeraraayo waxaan maaragtay isagana t b da waa aad iyo aad u dhib badan tahay waxay leedahay wax material ama wax mycolic acid taas oo very important t b da laftirkeeda u ah oo laakiin anaga human haddaan nahay dhib nagu ah Ee, taas iyadu waa iskaga difaacaysaa waxay iskaga difaacaysaa ee, maaragtay een, unugyada difaaca jirka weerarka ay kusoo qaadeen iyo waxa ay soo dayn doonaan oo, oo free radicals ah ee la raba in lagu dilo bakteriyadii taas ayaa u sahlaysa in cudurka waqti badan uu sii jiro coronic uu sii noqdo in maaragtay unugyada difaaca jirka gaaraan b cellskii iyo t cellskii ee marka horeeto virusitis-ka la soo daayo oo lysomiska virusitis-ka ay isqabsadaan kadibna free radicalska ay soo saaraan free radicalskaasna mycolic acidka bacteriada isaga difaacdo challenge-ga intaa la eg oo unugyada difaaca jirka ka dhexdhacayo waa saameyn xoog leh waa saameyn dhib badan taasaa marka laga yaabaa in waqtiga ay sii dheereen karto t b da in qofka waqti dheer lasii daaweeyo daawadana waqti dheer inay sii jirto taas ayaa maaragtay dhibaato u ah salna u ah Een, markii waxaas dhan ay dhacaan unida difaac jirkiina ay waxaan tabar u waayaan marka meesha ayaa lagu hayn doonaa oo markaas waxaa loo yaqaana gonfax oo yacni primary siteka infectionkaas iyo dagaalkaas uu ka dhacayo gonfax baa loo yaqaanaa gonfaxkaas sometimes waxaa lo- waxaa ka dhalan karo simon fox wax la yidhahdo oo ah in unugyada difaaca jirkii markay waxaan soo galaan iyo particles dagaalkaas uu meesha ka dhaco oo ayaa laga yaabaa spreading inuu infectionkii dhiigga uu soo raaco taasaa sababi karta unugyada meelo kala duwan ee jirka uu soo gaaro laakiin qaybta ugu badan waa qaybta apixiska la yihahdo oo hadhow marka raajada raajada la fiirinayo qofka t b dan oo qaba in kale la ogaan karo waa meesha la fiiriyo weeyaan oo yacni apixiskaas ayay isugu tegi doonaan oo aberloopka oo yacni midkiisa ama qaybta hoose oo sambabka laftarkiisa qaybta kore iyo qaybta hoose laftarkeeda wuu geli karaa disinfectionkaas apixiskaas ayuu ayuu gelayaa marka waxaa laga yaabaa qofkii markuu qaado isaga laftarkiisa wuu sii gudbinayaa marka taasaa marka dhibaato kale si eh oo cudur laisku gudbin karo aad iyo aad u nugul in lasoo gudbiyo waa contagious waaye Een, waan ka hadli doonaa qeybaha kaleeto iyo sida soomaaliya uu ku yahay iyo marxaladaha kaleeto uu maraayo iyo intaas ayaa ugu muhiimsan cudurka marka la taariifinayo qaabka uu fidaayo in wax lagu ogaado markii la doonayo
waa mahadsan tahay ee doctor cali ciise cali oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud oo barnaamijkeena talada dhakhtarka toddobaadkan marti noogu ah ee hordhac ee nagu filan ayuu ka bixiyey doctorka ee cudurka qaaxada waxa uu yahay ama xanuunkaasi waxa lagu tilmaami karo ee doctore hadalkaaga waxaa ku jirta in ay jiri karaan cudurro lagu qaldi karo ee tiibishada ama qaaxada laakiin eh, ka ag dhowaan kara ama ku saabsan halka cudurkaas uu ku dhaco ama si kale ay astaamo u wadaagaan maxaad noogu sheegi kartaa cuduradaas
kolley cuduradaas waa jiraan cudurada lagu qeexa lagu maaragtay calaamadihii haddaan soo sheegnaba lahaan karo waxaa ka mid ah cuduradan of mareenka la yirahdo ama pneumoniada la yirahdo waxaa ka mid ah sambabka kansarka ku dhaco oo la yirahdo lan cancer ama laanka tumorska ku dhaco waxaa lagu qaldi karaa oo kaleeto absiska ama malaxda gasho s- sambabada oo loo yaqaano lang absis iyo cudur kale bronchiectasis la yiraahdo waxaas oo dhan ayaa lagu qaldi karaa
neeftu ka waran miyay qayb ka tahay yaha waa c o b d da c o b d da yani asmada iyo maaragtay chronic bronchitiska waa qayb waa ka noqon karaan waana yihiin
waa tahay ee dhegeystayaasha doonaya barnaamijka inay nagala soo qaybgalaan waxa ay naga soo wici karaan ama ay fariimo noogu soo diri karaan taleefanada taleefanada idaacadda ee kale ah eber lix hal sagaal lixdan iyo laba labaatan iyo afar eber saddex oo hormuud ah ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex oo ah nationling ee doctorka haddii aan usoo laabto soomaaliya dabcan een, cudurkan heerka uu ka yahay dabcan dhakhtaraa tahay oo aada uga warhaya xanuunkan inta lagu qiyaasi karaa heerka uu soomaaliya ka yahay En- en horta waxaa fiican inaas la fiirino en, caalamka dhan markaan fiirino marka horeeto yani backgroundiga waxaa muhiim ah in caalamka laga soo bilaabo caalamka markaa fiirisid haddii saddex meelood meel ay dadka qabaan t b da ama qaaxada ay qabaan wadamo horumaraa ku jira markaa worldwideka national worldwideka marka la fiiriyo saddex meelood meel ayaa lagu sheegaa inay t b qabaan caalamka oo dhan marka maxaad u malaynaysaa wadamadii horumaray haddii ay ku jiraan liiska wadamada developing countrieska la yiraahdo oo annaga qaybaan ka nahay sidoo uu noqon- nagu noqon karo marka two point five million ayaa u dhimata saddex milyanaa la sheegaa saddex bilyanaa la sheegaa niraadi bilyan inay qabaan t b marka two point five million oo ka mid ayaa annually yearly sanadiiba u dhintay sida hadda ay sheegnay marka sagaashan iyo shan boqolkiiba dowladaha soo koraya markaa fiirisid waa u dhimanayaan mar waa u dhimanayaan marka sagaashan boqolkiiba waa u dhimanayaan laakiin soomaaliya markaan u imaano aan fiirino sida uu ku yahay prevalensiga iyo incidence cudurka xaddiga cudurka soomaaliya siduu yahay markaan fiirino boqolkii kun oo qof oo soomaaliya saddex boqol konton iyo laba qofood ayaa la ildaran cudurka boqolkii kun oo qof oo soomaaliya saddex boqol konton iyo laba qof ayaa qabto aragti marka waa rate aad u badan waay marka lixdan boqolkaas kunna lixdan iyo saddex saddex boqol konton iyo labadaas nambar aan soo sheegnay boqolkii kun oo laga helaya lixdan iyo saddex qofood oo kamid ah u dhintaan marka waa la waa laisweydiiyey questions aa laisweydiiyey dhowliyo jow oo oo- oo topic fiican oo ayay sameeyeen iyo dood fiican ay sameeyeen oo ah way reasonska global burdenka ee u dhacaya t b caalamka yacni maxay t b sidaan maaragtay u tahay kow waxaa la sheegay inay povertyga ama faqriga s- sabab u tahay faqriga markaan fiirino soomaaliya iyo- iyo waddamadan africa yacni fa- xaaladooda ee nololeed waa waa hooseysaa marka xaaladdaas markay hooseyso waxaa imaanayo wax risk group la yihahdo oo ah dad u sahlanaan doono in cudurkan uu ku dhaco waxaa ka mid ah dadka alkoolada isticmaalo waxaa ka mid ah dadka maaragtay caruurta yaryar oo nafaqa darida marka haddii na- ay jirto dhaqaale xumi oo waddankii dhaqaalihiisa u liito yacni waxaa sahlanaanaysa inuu batureedka of malnutritionka ilmaha nafaqadarida qaba way badanayaan maandaa wax la cuno aysan maaragtay markaas ay adag tahay nolol maalmeedka inuu adkaado taas marka waxay keenaysaa ilmihi inay noqdaan nafaqadari iyo dadka waaweyn xitaa markaas nafaqadarida markaan fiirino unugyada difaaca jirkana koriimadooda iyo inay xay noqdaan ay noqdaan unugyo active ah shaqaynaya oo shaqadoodii isku dheelitiran tahay haddii la rabo waxaa loo baahan yahay nafaqo marka nafaqadii faqriga ayaa la isweydiiyey povertyga waa qayb ka mid a waxyaabaha global burdenka ku haya t b da waxaa kaloo la isweydiiyey in t b controlkii aanba meelaha qaar maaragtay xoogga aan la saarin waxaa ka mid ah in la qaldo diagnosiska in la qaldo waxaan t b waa in la yidhaahdo in qofkii negligence dhakhaatiirta qaarkood ay sameeyaan ay garan waayaan waxaan t b inuu yahay in kaleeto waa qodob kaloo muhiim ah oo maaragtay ee la sheego waxaa kaloo muhiim ah accesska inay heli waayaan soomaalida yani developing countrieska oo anaga qayb aan ka nahay accesski ma helayaan adeegi ma helayaan serviceka t b d taas ayada laftirkeeda waa waa maaragtay wax kaleeto oo saameyn le waay t b da waa laba qaybood qayb la yidhaahdo active t b iyo latent t b latent t b qof kastaa soo mari karaa latent t b waxaa waa t b qofku dhacday laakiin calaamad ma soo muujinayo wax calaamada ah ma lahan laakiin haddii qofkaas uu difaaciis unuga difaaca jirkiisa hoos u dhacaan haddii uu qofkaas alcohol isticmaali jiray ma- waxaas oo dhan markaas ay isugu imaadaan waxaa laga yaabaa taas inay keento in maaragtay ay usoo dedejiso in active t b qofka uu uu sii galo laakiin normally sagaashan boqolkiiba activeka t b latentiga latentiga badan oo ah sagaashan boqolkiiba waa latent t b da ten percent oo ka mid ah ayaa waxay tahay active t b marka active t b daas waa wax problemka abuuraayo oo maaragtay laga yaabe meelo badan oo jirkeena ku dhacaan qofka marka t b uu noqdo waxaa laga yaabaa in lagu fikiro keliya sababada inay ku dhacayso waa run siddeetan boqolkiiba sababadii ku dhacdaa laakiin waxaa jira wax loo yaqaano extra pulmonary t b t bda waxay ku dhici kartaa lafaha waxay ku dhici kartaa maxaa la yihahda calooshay ku dhici kartaa xiidmaha waxay ku dhici kartaa ganaca waxay ku dhici kartaa wax loo yaqaano een, eh, waxay ku dhici kartaa wax loo yaqaano maskaxda waxay ku dhici kartaa dhuunta meel walbo organ walbo haddii maaragtay hematogenos dhiigga ee raacdo spreading ay samayso ay faafto meelo badan oo jirka ayay ku dhici kartaa waxaa kale ku dhici kartaa dhuunta wax loo- loo yaqaano lymphanoidskan dhuunta ku jiro jiradan dhuunta wax loo yaqaano waa scrofula scrofuladaas oo ay oo ah- oo maaragtay abelgingsn waa la yihahdaa taasna iyada laftarkeedu waa waa waa dhici kartaa dhuunta qofka inay ka halawdo oo saameyn kaleeta ay sii gasho qofka oo ilaa uu dhinto
inkastoo soomaaliya heerkeeda ama heerka cudurkan aad ka hadashay oo aad xogna la wadaagtay dadka cudurkan uu ku badan yahay inta aan ka ogaalkayga ah xog ma ah laakiin ogaalkayga dadka miyiga waaye dadka miyiga ka yimaada ee magaalada yimaada ayaa inta badan ama dadka bukaanka laga daweeyo cudurkan miyiga laga keenaa marka hore bilowga hore waxaa sheegtay cudurkan inuu infection ka dhasho dadka soomaalida waxay aaminsan yihiin jug feeraha gaartay inuu tbdu eh, ka dhalan karto marka bal maxaa dadka miyiga ku badiyey cudurkan haddii ay arrintaasi sax tahayba jugtuna xiriir ma la leedahay cudurka een horta een markaan fiiriyo dadka miyiga ka imaanaayo dadka miyiga ka imaanaayo dadkan populationka caadiga la mid yihiin yani ilaa hadda research lama hayo dadka miyiga inay ku badan yihiin caddeynayo marka ma hayna taas Een, waa infection yani miyiga yani marka la fiiriyo nolosha miyiga aaday u hooseysaa nadaafada miyiga aad u hooseysaa mujeedaa waa laba factor nolosha uu aada u hooseeyo qofkii cunada uu cunayo oo isku dheelitirnayn balance aan ahayn balance diet waa muhiim plus nadaafadii labadaas factor waa very important plus dadka miyiga degan waxay cunaan waxay cabaan caanaha lo-da lo-da laftirkeeda waa muhiim caanaha lo-da iyo hilibka lo-daba waa ayaga laftirkooda waxyaabaha laga qaado waa- waxa- waa- waxaa jira wax loo yaqaana bovan strain wax la yihahdo oo t b da qayb ka mid ah oo laga qaado lo-da ayada laftirkeeda waa ka imaan kartaa meelahaas oo kale waa ku dhici kartaa dadka magaalada joogan waa ku dhacdaa infectionka yani markaad fiirisid een- een dadkan hadda afartii qof isla socoto haddii la yihahdo mid ka mid a ayaa t b ku dhacda aad hayso waana cajiib afartii qof isla socoto soomaalidan caadiga afartii qof mid ka mid a ayaa t b qaba ama t b soo maray marka waa wax cajiib la waaye waxa keenayo overcrowdkan dadkan isku dhow environmentka ventilationkii oo xun fiiri ma- dhis- qaab dhismeedka magaalada waa ciriiri guryihi isku dhow waxaasoo dhan maaragtay way saamixaysaa in cudurkii qofka markii oo populationka badan uu dhex galo oo qofka t b da qabo dadkii oo dhan uu qaadsiina dadkan uu gaarsiin karaa waa u fududaha marka dadkaas baadiyaha iyo dadka magaalada waa u sameeyeen inuu ku dhaco dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka talada dhakhtarka idaacadda himiro ayuu idinkaga imanaya waxaanu ka hadlaynaa cudurka qaaxada ama tiibishada Ee, dhegeystayaasha su-aalaha qaba waxay dabcan naga soo wici karaan eber lix hal sagaal lixdan iyo laba labaatan iyo afar eber saddex oo hormuda ama taleefanka kale ee ah eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex Iba, u dareema caafimaad ku deeqa degaankii la joogaba waynay duubtaan degaankii la joogaba waynay duubtaan qof waliba u dareema caafimaad ku deeqa
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jira halow alo As- asalaamu calaykum walaal wacalaykum salaam waraxma walaal magaca iyo halkaad joogto
walaan farxiyo maxamuud aa la dhahaa garaskaa leeyaan joogaa marka waxaan rabaa dintaarku inaan weydiiyo calaamadaha uu shalay calaamado kamida baan dareemayaa marka kolba een, cudurka tiifaydana inaan qabo uma maleeyahay maxaa yeelay in badan baan la noolahay neef mareenkaa layga hayaa marka wadnaha iyo baacashaas een, macnaha ma ma iskeeni karaayaan oo wadnaha qof muddo sideed sano ama toddoba sano ka badan laga haayo misana markay neefsa tagto neefta ciriiri badan dhuunta maxal ka dareemayso xataa qanjirada dhuunta ay dararayaan markay cudurkaasi aada igu kaco oo macnaha dhinaca quumanka eh dhuuntana qaybteeda hoose asagana qanjir baa iga jira marka tayrood bay dhaheen kolba cilada ma aqaan aniga meel ay ka jirto beerahayga marka waxaa laga dareemayaa xuuro aad u badan marka uu igu kaco cudurkoodaada igu kaco dawooyinaan isticmaalaa xataa dawadaas ma joojin karo Eh, wadnaha isagana sidaasoo kale waa la hayaa laakiin ma waxaa la dhihi karaa cudur wadnaha haya mase cudurada uu sheegaya qaybo kamid ah la dhihi karaayo tibayd wax muddo lala noolaado miyay taa doctorka i weydii
waa tahay doctor cali su-aashaada inuu fahmay ayaan rajeynayaa farxiya waa maasanta walaal
n farxi way mahadsan tahay su-aalaheyda maaragtay n waa muhiim qofku wuxuu haayo ama dhibaatada haysta problemka haysta inuu qeexi karo uu sheegi karo farxiyo n meelo badan ay ka hadashay dabcan waxaan dareemaya in isbitaal tagtay maandaab ay hadda yidhahdo dhuuntaa laga hayaa tyrod aa laga soo sheegay tyrod marka n wadnahana waa ka waa ka waa ka sheeganaysaa si sheegayso marka doctorku wuxuu la jeeday saan ka fahmay xanuunkii ahaay wadnaha ma lala xiriirin karaa Eh, Ti- yacni fiiri horta calaamadahaas inaa isku aragta waxay tiri calaamadaha qaara isku arkay oo tiibishada ama- oo TB-da yani laakiin ilaa hadda lama dhihi karo fiiri xataa marka calaamadaha qaar hadday waxaan ahnay qufac oo laba isbuuc waxay ka bata ah qandho laba isbuuc waxay ka bata ah dhidid habeenkaya laba isbuuc waxay ka badana iyo qofkii miisaankiisa inuu dareemayo inuu hoos u dhacayo oo laba isbuuc waxay ka badana markaas ayaa waxaan dhihi karnaa aan dhahnay waa suspected case of TB waa waa TB lama dhihi karo fiiri waa laga shakiyey laakiin ma dhihi kartid waa TB TB goormaan dhehaysaa marka l- testiyada aan sheegi doona uu maro qofka raajada la saaro candhuufta laga baaro markaas ayaa la dhihi karaa laakiin calaamadahaas waa clue signs waa symptoms oo kuu sheegayo qofkan inuu wax isqabi karo inkastoo aan soo sheegin cudurro badana la wadaagi karo calaamadahaas oo hadhow muhiim ay ay tahay in la kala sarsaaro oo laga maaragtay la kala sarsaaro ilaa iyo markii dambe la ogaado wax qofkan uu si saxda u qabo laakiin een, wadnaha problemka wadnaha ee si haddaa u fiiran t b qofka ka qabo tusaale ahaan haddii exector qofka t b uu qabo la sheego wadnaha cudurkiisa waa imaan karaa wadnaha problemkiisa waa imaan karaa sababta waxaa waaye waxaa jira wax loo yaqaano pulmonary artery aneurysm oo ah een, xididkii xiriir weyn ah ka dhexeeysa mabaha iyo iyo iyo maaragtay iyo wadnaha haddii sambabaha shaqadoodii ay feelgaroobaan wadnaha ma shaqeynayo waa fahamtay haddii wadnaha ma shaqeynayo marka qofka t b da qabo oo in badan la noolaa waxaa laga yaabaa xididkaas oo arterigas oo la yirahdo pulmonary artery inay bacteriyadii xoqto ay xoqto markay si fiican u xoogto aa laga yaabaa in qofka dhiig badan uu soo matago oo artery shaqadiisii u gabo oo volume badan lagu celiyo wadnihii oo wadnihii culeys badan uu soo saarmo markaasoo kale xiriir waa yeelan karaan laakiin qofkan waxaan kula talin lahaa marka hore in dhakhtar ay tagto oo xaaladeeda si saxa maaragtay dhakhtarka ay ugu gudbiso
waa tahay eh, farxiya oo garas balin naga soo wacday waxaan rajaynaynaa eh, inay ka qanacday eh, eh, jawaabta doctor cali eh, ciise cali oo barnaamijka talada dhakhtarka toddobaadkan marti noogu ah dhegeystayaal waxaanu ka hadlaynaa cudurka eh, qaaxada ama tiibishada oo dabcan ah cudur eh, si fudud ku faafi kara eh, welina eh, dhegeystayaashu waana soo wici karaan hasaatee doctorka haddii aan ku laabto oo aan su-aal weydiiyo doctor cali caruurta haddaanu ka hadalno cudurkan siday ugu nugul yihiin dadka waaweyn miyay kala sameyn yihiin ma t b gaara ku dhacda waxaan umalaynaya eh, dhegeystayaal badan inay su-aalahaas isweydiin karaan okay waa muhiim waay. su-aal fiican ay weydiisay maanta caruurta waa dareemi kartaayoo caruurta iyo dadka waaweynka isku mid maaha unugyada difaaca jirkooda shay kasta oo infectionka markaan ka hadlayno waxa muhiimka ee laisweydiiye waxaa waaye unugyada difaaca jirka sidee siday yihiin unugyada difaaca jirka t b da muhiim ay u tahay haddii unugyada difaaca jirka iyo hoos u dhacaan ilmaha yararka unugyada difaaca jirkooda waa hooseeya waa in maajuur in minsaalis la yidhahda maajuur maaha shaqo badan ma qaban karaan waa u nugul yihiin laakiin ilmaheena soomaalida waa usii nugul yihiin nafaqa darida ilmahaas hayso nadaafad darida marmarka qaar dhici karto waxaa kaloo dhici karto unugyada dif- iyo factor kaloo muhiim ahaa oo ilmaha difaaca unugyada difaaca jirkooda mar walba dadka waaweynka waa ka hooseeya taasna waa ugu nugul yihiin laakiin waxaa jirta corruption criteria ama corruption score wax la yidhahda isbitaalada inay leeyihiin waa muhiim corruption scorekaas waxaa la fiirina calaamadihii iyo emaciationka canugan uu ku dhacayo iyo marxaladda canugan uu kusii socdo aa la isku fiirina haddii s- toddoba ay ka badato waa la tirina marka calaamadihii wixii dhan isku- corruption score aa la yihahdaa waa muhiim in la fiiriyo caruurta u gooni yahay waana waxaa lagu ogaado t b da aslanba qofka marka t b da ku dhacdo latent hadduu yahay xitaa waa in test loo sameeya test waxaa jira la yirahda mantu test ama b b d test oo maxaa la yirahdaa provide protein test ama mantu test testigaasta lasoo qaadanaya proteinis aa ku jiro qofka maaragtay waa la duraya qofka markii la duro inta uu bararka uu gaaro aa la cabiranaha ma ten mm miya ma five mm miya waa la fiirinaa marka kadib ayaa waxaa u dirsan kartaa qofka kaas waxaa loo isticmaalaa latent t b kadib aa just x-ray just x-ray haday negative tahay ama positive hadduu yahay qofkaasi badanaa markaasaa treatmentiga da- oo bilaabanaysa oo sagaal bilood ayuu qaadanaa laakiin ilmaha yaryarka iyo dadka waaweyn ilmaha yarka u nugul dadka waaweynka waa ku dhici karaa laakiin ilmaha yaryarka iyo u nuglaasha haddii loo ilmaha yararka u nugul
waa tahay waa mahadsan tahay eh, doctore Eh, gordhow dhegeystayaal waxaanu eegi doonaa oo doctoorku uu inoo sharxi doonaa eh, cudurkan eh, eh, sida lagu baaro iyo waxa dawo u noqon kara hase haatee waadna soo wici kartaan eh, taleefanada idaacadda dhegeystayaasha iyagoo su-aal qaba ee doonaya barnaamijka dabcan eh, inay nagala qayb qaataan oo doctoorka ay eh, weydiiyaan su-aalaha ay qabaan si uu u siiyo jawaabo hufan oo la xiriira mawduuca barnaamijka oo ah cudurka qaaxada ama t b-da
رب دوسو بحي دوغو لددا لمو يسهل وما تقدر daryeelka caafimaadka asaasigu waa dan waa daabad lagu gaadho meeshii la doonaayey marna waa daruuri laacdiyo roobku doosoo bixiye doogo la dadaala mooye sahal uma tegi karo hey.
waa tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira halow
hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقع يالك جكتو
walaal waa ku salaamaadiyo dhammaan een, bahdi milo dhakhtarka galabuna sidoo kale walaal magacaaga halka joogto
walaal magacaygu waa ismaan abduqaadir xasan wala jirnoo dhawaca ismahaan wadajir aa joogtaa soo dhow su-aashaa qabto ee mawduuca la xiriirta ee dhakhtarka aad weydiinayso
waa dhowey walaal dhakhtarka waxaa weydiinaa sii bishada qofka marka laga daalo ma kusoo laabo kartaa su-aasha labaadna waxay tahay een, cudurkaas dhaxal ma ku yimaadaa
waa tahay su-aalo muhiim ah ay ismahaan ee doctoorka weydiisay mid ka mid a qeybaha dambe ii qorneyd oo doctoorka anaa doonayaba inaan weydiiyo ee, waana midda cudurkuma soo laaban kara laakiin ismahaan aa isku qaadatay labada su-aal baa doctor hay
runta ismahaan aad iyo aad u fikirtay waa su-aalo muhiim ayay maaragtay weydiistay Een, horta su-aasha qaybteeda dambe adaa ka fiirin waa cudurkan dhaxal ma ku imaan karaa waa maya wax jannada ku imaan karo ama dhaxal ama familka familial ama isku soo gudbin karaan ma aha dhaxalna ma ku imaan karo mana aha laakiin een, qaybta kale oo ahayd yacni ma kusoo laaban karaa qofka haddii ay t b da mar ay ku dhacdaa waa kusoo laaban karaa t b da qof haddii mar laga daaweeyo mar labaad way kusoo laaban kartaa
waa tahay ee, waan filayaa ismahaan ee, inay ka qanacday ee, jawaabaha doctoorka uu siiyey Ee, su-aalo muhiima ayay dabcanna weydiisay ee, doctor cali oo barnaamijka marti noogu ah ee, cudurka qaaxada ayuuna doctoorku toddobaadkan ee, nala fiirinaya oo uu nala faaqidayaa Ee, dhegeystayaasha weli waana soo wici karaan oo su-aalahooda halkan ayaa maanta ee, looga jawaabi doonaa oo doctoorka ayaa fursaddaasi siiyey Ee, hase haatee doctor haddii aan markayga ee, su-aalo ku weydiiyo oo isla cudurkan iyo xanuunkan la xiriirta ee, dabcan cudurka waxaa sheegtay inuu faafo een, uu qa- si uu weliba fudud u faafo marka qofka aan qabin oo kale een, sidee uu- uu uga taxadari karaa isagoo la nool qof t b shaqaba oo kale su-aashaas intaadan ka jawaabin ee haddaan dhegeysta ka horumarino waa waa ku siinayaa alo alo halo salaam salaam calaykum wacalaykum salaam magaca walaal
waa adiga doorban salaamaya galab wanaagsan sidoo kale walaal magaca yaalkaa joogto
suhaad maxmed al yidhaah mawduuc tii bulshada keliya maa looga hadlaan waxyaalaha kaleeto waa ku- waa lasoo raaci karaa ismaha waa mahadsan tahay waa t b do keliya uga- toddobaadkan ku saabsan yahay haddii ay jiraan cu- su-aalaha ka qabto cudurrada kale ee xiga toddobaadyada soo xiga ayaan rajaynaynaa inaan kaga hadli doono marka Okay, aad aad okay.
baa mahadsan tahay ismahan doctor su-aashaydii haddaa u guda gasho
Een, su-aashaydii ahayd qof t b sha qabo dabcan dadka cudurkaasi qaba aad baa loo faquuqaa mararka qaar xaafadaha oo kale weel gooniya wax lagu siiyaa bakeeri gooniya ashaa lagu siiyaa marka qofkii isagoon la faquuqin haddana siyaabo lasaga ilaalin karo faafitaanka cudurka inuu qofka la gaaro miyay dhici kartaa ha qofka t v-da qabo yani wa- sidii hore waagii horeeto een, yani waa la faquuqi jiray faquuqa faquuqa psychological problema ka dhashay inkastoo had t b qofkan waagii hore qofka t b qaba markii la yirahdo waaba laga carari jiray hadda waxa ah aidiska saas noqday h i v aidiska ayaa maar aada loo faquuqaa iyaga laftarkooda Mhm.
laakiin t b da qofka qabo yani waxaa fiican yani in si fiican loola tacaamulo yani qofkan t b da markuu qabo waa iska ilaalin kartaa neeftiisa qofka waa iska ilaalin kartaa qofka yani space waa waa- waa u samaysan kartiin yani markaa sheekaysanaysiin oo kale space inaa udhexaysiisid inaa u sheegtid yani in uu afka mara saarto oo kaleeto hadduu indhisaayo ama uu qufacaayo qofka nadaafadda inuu ku dadaalo yani nadaafadaada inaa ku da- ku dadaasho areada nadaafadeeda la ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan in la ilaaliyo ayaa muhiima
waa tahay waa mahadsantahay Ee, waxaan umaleynaya dhegeystayaashu ee, wacyi inay ka qaateen sida cudurkaasi dabcan qofku uu isaga ilaalin karo weli dawooyinka noo soo socda sida cudurka loo baaro oo diktoorku uu ka hadli doono dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan taleefanka ama taleefanada idaacadda ee eber lixdan sagaal lixdan iyo laba labaatan iyo afar eber saddex ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow ee, siddeetan iyo saddex ee, su-aalaha ay qabaan ee la xiriira mawduuca barnaamijka ayay dabcan fariin ama wicitaan labaduba ay noogu soo hagaajin karaan midda dhegeystaha ee u fudud ee suuragal u noqon karta markaasi Ee, doctore qaybii dambaan maraynaa haddaad ku horumarto cudurka sida loo baaro qaaxada sidee loo baaraa
qofka qaaxada markuu qabo waa soo sheegnay qaaxada waa laba qaybood inay tahay active t v iyo inay tahay latent t v qaaxo yacni active ah iyo mid latent ah kan active-ka waaba cudurka qofka waaba qabaaba calaamadihiyaa kasoo muuqan laakiin kan kale wax cudura calaamadihi qofka ma kasoo muuqanayo waa soo maraa laakiin qofka waa iska fiicnaan doonaa markii dambe kaasoo kaleeto waxaa loo sameynaa hadii ay saa sheegin b b d test ama manto test laakiin kan kale active-ka u gudubno kan kale active-ka ah qofka waxaa loo sameeyaa candhuuftiisa xaakadiisa la baaraa xaakadiisa la baaraa waxaa laga raadinaa a f v wax loo yihahdo acid fast bacilli ayaa laga raadinaa a f v-gaasa laga raadinaa xaakada waa la baaraa wa- waa waa kaas plus intaas keliya ma looga horaaye waxaa jirto wax loo yaqaano just x-ray in raaja qofkii lasoo saaro raajada in la saaro meesha ay ka jirto areada pacificationka uu ka jiro oo consolidationka waxaas oo dhan in la ogaado ka hor laakiin maxaa muhiim ah waa laga horeeyaa qofka inaa baaritaanka baaritaanka waxaa ka horeeya history physical examinationki kadibaa testis kala darsadaa qofka marka waxyaabaha la ignoorka keenaya waxaa kamid a tan oo kale marka haddaba waxaan soo sheegnay in qofka eh, go- eh, yani marka laga hadlayo reasonska oo global global burden of t b marka laga hadlayo oo who ka hadlaysay yani conferencagaas waxaa kamid ah negligencega in lagu soo daray dayacaad dhakhtarka xaggiisa ka imaan karto dayacaadda maxay tahay waxaa qaloo dhakhtarka xaggiisa ka imaan karo in qo- bukaankii uu ware soo wareysanayn kadib examination sababkiisa uu soo dhegeysaneyn ah, maaragtay processka uu soo marin intaas tila loo darsado micno ma sameynayso calaamadihii qofka kadib marka la ogaado shakigaas uu ku galo suspect ma jira t b ha okay t b hadduu ku jiro suspect suspectgaas kadib aa- aan dirsanaya testis iyo baaritaanada aan dirsanaya markaas baaritaanada markaa fiirisid baaritaanada waa labadaas qaybood yani a f b inaan sameyno acid fast basilaga iyo qofka inaan sameyno in x-ray ama raajadaas lasoo saaro Ah, most accurate waa labadaas
waa mahadsan tahay doctore baaritaanka kadib een, qofkii cudurkii waa laga helay ee, waxaa la adeegsaday tijaabadii iyo nidaamkii ama hanaankii la mari lahay oo dhan maxaa xiga dawada qofka loo qorayo maxay noqonaysaa daawada daawada daawada daawada waa moogtahay muhiim waa t b da antibioticska loo isticmaalaa waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaana ribe ribeka waa lix bilood waa daawada treatmentga lix bilood oo soconaysaa lixdaas bilood ee soconayso waxa waa la kala qaadaa waxaa loo kala qaadaa afar bilood iyo laba bilood afar bilood ugu horeyso waxaa la isticmaalaa all dry afar daawa la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa rifampicin waxaa la isticmaalaa isoniazid waxaa la isticmaalaa pyroxenamide iyo waxaa la isticmaalaa ethambatol ethambatol la daaweysidna waxaa isticmaali kartaa streptomycin kadib markay dhamaato afartaas four monthskaas markuu dhamaado laba bilood kale oo baasilaydii harhaartay lagu baabi'iyaa jirto oo la yidhaahdo consolidation ama continuation phase phase hore waa intensive phase ujeeda afar daawa la isticmaala afar bilood phase kaleeto waxaa la isticmaalaa ama co- consolidation phase ama waxaa loo yaqaana continuation phase oo ah baasiladii soo hartay in la baabi'iyo taas waxaa la isticmaalaa rifampicin isoniazidka la isticmaalaa lixda bilood taas waay marka ilaa haddaysan ahayn aysan jirin extra pulmonary TB extra pulmonary TB hadday jirto TB da waxay ku dhici kartaa qaybo kala duwan haddii asaa sheegnay oo waxay ku dhici kartaa eh, sababka keliya maahan ee qaybaha kale jirka maskaxda ay ku dhici kartaa waxaa loo yaqaanaa meningitis TB waxay kale ku dhici wadnahay ku dhici kartaa pericardial TB aa la yihahdaa waxay kaloo ku dhici kartaa lafdhabarta ma fahamtay lafdhabarta ay ku dhici kartaa Botts disease wax wax loo yaqaano waxaa ku dhici kartaa lymphoid discan dhuunta ku yaalo qanjiradan dhuunta ku yaalo waxaa loo yaqaanaa en, my- mycobacterial en, cervical lymphoadenitis aa la yihahdaa taas way dhici kartaa ama scrofula marka calaamadaas ay ka dhalanayso kuwaas oo dhan waa imaan karaan waa waa- waa ku xigaan calooshay ku dhici kartaa keliyaha laftirkooda waa saameynaysaa renal TB way imaan kartaa mailary TB daasaa jirto oo TB daas oo yacni dhiigga ku faafaysa oo qaybaha kale jirka saas u gaarayso oo dhan waa tahay waa tahay waa mahadsan tahay doctor cali weli su-aalaan noo soo socdo doctorka waxyaabaan weydiin doono waxaa ka mid ah eh, qofka marka uu dawada qaadanayo waxa ka reeban eh, ama dawadii eh, dhaawac u geysan kara ama aan- ama uusan samayn karin eh, sida dhakhaatiirtu ay tilmaamaan Eh, waxaan kaloo weydiin doonaa su-aalo kale oo isla mawduucan la xiriira Eh, dhegeystayaashuna wayna soo wici karaan eh, taleefanada idaacadda su-aalahay qabaanna wa- doctorka waa ay soo weydiin karaan
rokudoso bixiye dogo la dadaala mooye sahaluma degi karo he dadka dunida joogo waa inaad dadaasha qorsha ku degan labada kunee sano dadka dunida joogo waa inaad dadaasha qorsha ku degan labada kunee sano degaankii la joogaba waa inay duubtaan degaankii la joogaba
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka talada dhakhtarka aad dhegeysanaysaan oo idaacadda himilood kaga imanaya Ee, barnaamijkan qeybihiisii dambe ayaanu maraynaa Ee, digtoorka waxa uu kasoo hadlay qeybihii hore ee barnaamijka waxa uu yahay cudurka qaaxada astaamaha lagu garto noocyada loo qeybin karo iyo su-aalo badan oo aan weydiinay dhegeystayaashuna ay weydiiyeen oo ku saabsanaa isla cudurkan oo digtoorku uu si hufan uga jawaabay Ee, digtoor inagoo qeybihii dambe marayna qofka marka uu daawada qaadanayo miyaa jira wax ka reeban oo dhakhaatiirtu ay ku taliyaan oo yidhaahdaan ee, waxaas ha samaynin si daawadooda ay u noqoto mid ee, waxtar leh oo aad ku naafiso
horta qofka markaa bukaanka daawada u qortid daawadaas waxyaabo waxaa jirta oo problem keeni karo daawada laftirkeedana problem ay keeni kartaa tusaale ahaan daawada ugu horeysa aan soo qaadanay rifampicin-ta qofku waxay keenaysaa kaadidiisa inay gaduud noqoto waxay keenaysaa indhaha xataa laftirkooda marmarka qaar inta badan lama arko ee lintiisa qofka inay gaduud noqoto marka marku calaamadaas qofka isku arko wuu naxaya wuu shoogaya mogta waxaa fiican laakiin daawooyinka inaad u sharaxdeed bukaanka this drug waxay keenaysaa calaamadaas isoniazidka oo kale isoniazidka markaa isticmaalaysid wuxuu dareemaa qofka kawaabiyo waxaas because of isoniazidka waxay keenaysaa vitamin b six ayay hoos u dhigtaa Mase, markaa hoos u dhigto calaamadaas tingleska iyo numbneska kawaabi wixii uu dareemaa laakiin maxaa fiican isoniazidka badanaa bukaanka waxaa waxaa lala siiyaa vitamin b six supplementation aa loogu daraa maxaa kaloo muhiime waxaa kaloo muhiime waxa loo yaqaano en- eh, neuro- eh, optic neuritis aa ka imaan karta ethambatolka waxaas oo dhan aa imaan kara daawada waxyaabo dhibi karaa jiri karto yacni daawada si sax horta bukaanka inuu qaato waxa muhiimka ee meesha ku jira waxaa waaye bukaanka inuusan daawada iska kala gubin wax nafaqa leh inuu daawada ku qaato bukaanka raashin fiican inuu qaato diet balanceku iska ilaaliyo oo inta daawada u socoto wax fiican oo cuno daawada waqtigeeda oo qaato ma fahante intaas uu sameeyo bukaanka uu iska ilaaliyo waxyaabaha saameynta leh balaas waxaa ku xigto duration daawada is cunaysa waa waqti dheer lix bilood oo qofka inuu- inuu ka caajiso mar walba in qofka loo sameeyo wacyigelin daawada uu qaado oo, eh, maxaa yeelay waxaa jirta wax loo yaqaan m d r m d r waxaa waay multiple drug resistance daawada haddaa iska kala goosid t b dan wax kaaga daranaa jirto oo m d r la yirahdo oo ah t b da inay kugu raagto ee m d r noqoto m d r ta markay noqotona waa wax ugu dhibka badan oo xataa da- management ma laha management ma laha trials way jiraan oo isku day laakiin management sax m d r baabi'inaa ma jirto that's why maraykanka iyo meelahaas m d r ka bukaanada waxay u sameeyaan waaba maaragtay waa waa- waa- way dilaan xataa m d r markuu noqdo because of qofkii m d r oo noqda laakiin waana gudbina populationka markuu dhex galo baawur raaco ama uu populationka lagu sii daayo way- m d r ka wuxuu sameeyaa maxaa la yirahdaa eh, waa sii gudbinaa dadka dhan wada m d r noqonaya marka marka multiple drug resistance yaa ka dhalanaysa haddaa daawada waqtigeeda si saxa u qaadan weysa daawada haddaa kala jartid saameynta intaas la eg oo naftaada ay ku noqonayso maaragtay in iska ilaaliyaa fiican maxaa fiican qofka daawada markuu qaadanayo hal tale inaa inaan ku daro macquul inay dhakhaatiir badan ila fahansan yihiin waxaa jirta wax loo yaqaano dot direct observational therapy direct observational therapy oo qofka yani daawada qaadanayo in lala socdo daawada ma qaatay sometimes dhakhtarka gacantiisa oo ku siiyo la hubiyo narsiska ay hubiyaan inuu daawada bukaanka qaatay u isticmaalay maadaama ay dhib badan tahay daawadan m d r ay laga cabsanayo marka saameynta intaas na- la eg waa leedahay qofka inuu yani wax fiican daawada ku cuno yani nafaqadiisa qofka u ilaaliyo hygieneka nadaafadda qofka uu ilaaliyo waxyaabahaas oo dhanaa muhiima qofka in la ilaaliyo hadday waxaa ku dartay jugta jugta ma imaan qofka hadday ku dhacday jugta ma imaan kartaa jug yani jug keliya maaha jugta maaragtay waa waxaa laga yaabaa jugta yani mesh infection inay ku abuuranto laakiin jugta si daaragti ah loolama xiriirin karo Eh, si daaragti ma loola xiriirin karo infectionka
waa tahay waa mahadsan tahay Eh, doctore marka qofku uu sameynayo eh, daawada uu qaadanayo eh, ama lix bilood tusaale ahaan wax daawada burin kara miyaa jira Eh, dabcan galmadoo kale qofku inuu galmo sameeyo daawadii ma miyay ka burin kartaa horta qofka eh, maya qofka galmaa samayn karaa dhiig waa shubi karaa qofka dhib ma leh yani galmada inuu yani micnaheedu ma ahan de in qofkii hadduu uu xaas leeyahay t b na ku dhacday in asoo iska ilaalinaya inuu hawadii wixii u gudbiyo laakiin sexual waa la samayn karaa xaaskiisa marka waa caadi, galmadu wax normal.
saameyna kuma wax laha saameena xataa kuma laha qofku waa salaami kartaa no normal
waa tahay waa mahadsan tahay doctore Eh, su-aal kale oo waxaan rabaa eh, noqon kartaa su-aal eh, suuqeedka dadka ay isweydiiyaan waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeno Eh, intii ugu badneedna waan ka hadalnay oo cilmigii la xiriiray eh, eh, cudurkana adigaa si wanaagsan u tataabtay dadku waxay yidhaahdaan daawada tii bishada qofka markuu qaato waa lagu cayilaa maxaa ka xaqiiqaa sheekadaas
horta waa jirtaa tbda ee qofka markay t b ku dhacdo yani unugyada difaaca jirkiisa hoos u dhacay qofka waa baaba-a sax masishana ku dhacay masleskiisa dhanaa baaba-a nafaqadaradaas qofka intaas la eg markay soo gaarto uu qofka u baaba-o daawooyinka markuu qaato qofka waa soo kabanaya yani waa soo kabanaya muhiimadda waxaa waaye t b da in lagaga baabi'iyo waxa eberkaa dhigaya oo noloshaada halista gelinayay oo jirkaaga baabi'inaya t b bacteriada ahayd microbacterium tuberculosiska ahayd daawadii microbacterium tuberculosiska markii la siiyo daawadii bacteriada meesha waa laka saarta hadda waa fiicadda caafimaadkaaga waa soo hagaagay dee waxaa cunteed nafaqada leh inta daawada socotana waa ku cajilaysaa marka waa ku urxonaanaysaa bal ka waran isla su-aal eh, taasi xigta waxaa jira marka eh, waxaad tiri qofkii dabcan haddii viruskii ama infectionkii laga dilo wuu soo hagaagayaa ugu dambeyntii Hadee.
uu qof caafimaad qabo physically oo wanaagsan u noqonayaa Eh, qofka dad aan qabin baa qaata marka dad cayil jecel baa jira si ay marka u cayilaan ay iyagoon tiibisha qabin ay eh, daawadii si uun ku helaan suuqii ama farmashiyaha ka qaataan ama eh, meelo kale oo eh, sharci dara ah ka raadsadaan qofkii marka tiibishadii inuu isagoo qabin daawadii qaato qatar caafimaad ma u keeni خطر kartaa عافيمات عظيم جدا وحلقة نحوها قفك تي بي اسون قف دراجي تي بي انو قاطو داوود تي بي او قاطو اسو عافيمات قبا ما اوقتح دباتات اي كوين كرتو ام دي ار تداي ان كالين و مولتيبل دراج ريسيستنس ومهم ان لا فوجنا هذا qofkan haddii hadhow bacteria ay ku dhacday lagama daaweyn karo t b haddii qofkaas ku dhacday lagama daaweyn karo daawadii aad la qabsatay jirka miyaa?
daawadii la qabsaday si- Mm.
jira saameynta intaas la eegay leedahay marka ma fiicino caafimaadka uma fiicino jir ahaan uma fiicino xitaa waay fiiri adiba t b ma qabtid daawada markaa isticmaalaysid wa- waxaa loo isticmaala bakteriyadii bakteriyadii marka jirkaaga kuma jirto sababa u isticmaashid male waana been lagumana cayilo bal iska dhaafay caafimaad darriya keenaysaa
waa tahay waa maasan tahay doctore ugu dambeyntii ee, si kooban talooyinka aad siin lahayd qofka cudurkan maanta ee, la xanuunsan ee daawo qaadanaya midka ee, aad dhihi lahayd ka feejignaa oo tallaabooyinkaasi qaado si kooban si kooban marka qofkan daawada qaadanayo talooyin aan siinaa talooyinka aan siinaa waxaa waaye kow daawada si saxe qofku waa inuu u qaataa haddii uu awoodi karo lix bilood inuu isbitaal joogo waa iska sii fiican tahay markaas wuxuu helaa qof kalkaaliya ama dhakhtar ku koontaroola lixdaas bilood daawada haddii uu gurigiisa aado marka waxaan kula talinayaa daawada sida ugu saxsaneed iyo sida dhakhtarku usoo qoray inuu u qaato nadaafadiisa qofka oo iska ilaali wax nafaqa leh uu cuno waxaas oo dhan iyo dardaaran kale ugu daraya waxay tahay inuu iska ilaaliyo qof kale saameyntiisa inuu u gudbiyo qufaacayo markuu qufaacayo si maaragtay uu iska ka ilaalin karo qof kale inuu gudbiyo ka ilaaliyo indisyada markuu qaadana mar yar afka u saarto yacni qa- habab badan oo waxaa jira mogtahay oo lasaga ilaalin karo laakiin waxaa muhiimka eh waxaa waaye talada ugu muhiimsan qofka daawada inuu si sax u qaato haddii kale m d r taasaa laga baqaa
waa mahadsan tahay taladaasa guud ahaan dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkii talada dhakhtarka oo idaacadda himan aad ka dhageysanayseen dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabanayay khaalid qaluudi anigoo mahad maxamed cali ah ayaa dhegeystayaal barnaamijkeeda la socodsiinaya waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa barnaamijka oo aan u mahad celinayna wakhtigiisa gaarka ah ee uu noo soo horay doctor cali ciise cali oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guuda guud ahaan barnaamijkeena waa naga intaa dhegeystayaal intaan ku kulmi doono toddobaadkan kan xiga waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaday
dadka dunida joogo waa ina dadaasha qorsha ku degan labada kune sano degaankii la joogaba waa inay duubtaan degaankii la joogaba waa inay duubtaan qof waliba u dareemaa